hay-adda taydhowrka qaranka ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay kulan isweydaarsi ah oo ku saabsan tayada gaadiidka ka howlgala gudaha dalka kulankan ay soo qaban qaabisay hay-adda taydhowrka qaranka ayaa waxaa marti ku ahaa marti sharaf kala duwan waxaana kulankan ujeeddadiisu ay ahayd in wax la iska weydiiyo islamarkaana la hubiyo gaadiidka ka howlgala gudaha dalka maadaama mararka qaar la arko gaadiid howlgab noqday kuwaasi oo ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ugu horeyn agaasimaha horumarinta halbeegyada ee hay-adda taydhowrka qaranka cabdiqaadir cabdisalaan cabdinuur ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka maanta waxaa halkaan u joognaa kulan aqoon iswadaarsi wacyigelin run ahaantii ku saabsan dhaqangelinta halbeegyada africa gaar ahaan kuwa gawaarida noocyadeeda kala duwan kulankan waxaa soo qaban qaabisay hay-adda taydhowrka soomaaliyeed waxaana marti ku ah xogeyaha guud ee ururka mise hay-adda halbeegyada africa iyo wafdi oo la socda oo kulan laba maalmood halkan inala joogi doono magaalada muqdisho run ahaantii kulankan waxaana qeyb ka ah oo nagala soo qaybgali doono wasaaradda gaadiidka iyo duulista rayidka iyo taraafikada run ahaantii waxaan rabaa halkan inaan fursaddan uga faa'iidaysano inaan message halkan kaga dirno dhammaan ganacsatada soo dejiso gawaarida inay ku saleeyaan gawaarida lasoo dejinaya dalka soomaaliya la keenayay halbeegyada soomaaliya dabcan qaranka loo dejiyey gaar ahaan kuwa africa hay-adda taydhowrka soomaaliyeed ay kasoo qaadatay sidoo kaleetay isticmaalaha mas-uuliyad gaar ah wuxuu ka saaran yahay inay tixgeliyaan ayna dhowraan qawaaniinta ee tilmaamaya halbeegyadani africa dhanka kale cabdiqaadir cismaan maxamed oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee hay-adda tayadhowrka qaranka ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay sare u qaadista tayada gaadiidka dalka marka hay-adda kolley waxay dagsanaysaa isaan daro insha allah waxaan rajaynayaa dalka iyo baabuurta dib wax loogu bedeli doono kadib madaxda kanala joogto hay-adda caalamiga ee aarso aan u samayn doonaa tuur aan ku keeni doono hay-adaha dowladda iyo xafiisyada madaxweynaha airboortka iyo dekadda sidoo kalena wasaaraddan waan tegi doonaa si kastaba ha aatee arrintan ayaa ah mid muhiim ah si meesha looga saaro gaadiidka wakhtigoodu dhaafay ee ka shaqeeya dalka